subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo eraad io haysanay qodobada ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah agab caafimaad oo la gaarsiiyey barkacyaal ku nool magaalada jowhar biyo la-aan soo wajahda bulshada ku nool degmada farlibaax ee gobolka hiiraan kulanka dib weegista waxqabadka mashruuca damar caafimaad oo lagu qabtay gobolka maroodijeex deeq raashin oo la gaarsiiyey dadka qaba baahyaha gaarka ah ee magaalada beedhabo u diyaargarowga munaasabada ciidda oo laga dareemayo magaalada kismaayo bulshada gobolka jubbada hoose oo lagu bogaadiyey ilaalinta dhirta iyo deegaanka shir looga hadlaya mashruuca dhiirigelinta hal abuurka ganacsiga oo lagu qabtay beedhabo akhbaaraadka dibadda saaka waxaad ku maqli doontaan maraykanka oo tarxiilay mu'aadiniin u dhashay dal kale
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdixsiis xasan mucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhdu waxay ku began tahay sideed tobanka bisha saddexaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeni oofisan agab caafimaad ayaa la gaarsiiyey barakacyaal ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya qodobkaasi iyadoo laga duulayo xaaladaha caafimaad barakacyaasha ku nool kaamka danwadaaga ee magaalada jowhar ayaa waxaa kormeer iyo wacyigelin ku tegay qaar ka mid a ardayda jaamacadda joobkii faraceeda jowhar iyagoona halkaasi geeyey agab caafimaad oo loogu talagalay dadkaasi waxaana kormeerkan hogaaminayay guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda joobkii yuusuf abuubakar ibraahim kaamka danwadaag waxaa ku nool barakacyaal isugu jira dad qaba baahiyaha gaarka agooman waayeelo iyo barakacyaal ka soo hayaamay deegaanada ku teedsan jowhar madaxa tababarada jaamacadda jobki ustaad saalax mustafe saalax ayaa ka warbixiyey deeqdan dawo ee ay gaarsiiyeen kaamka waxaan u socon oo keliya waxay tahay in macnaha mataqaanaa waxay ardaydu ay hal iyo laba iska soo aruuriyeen in mataqaana aan ku faaruujinno dadkeenna halkan ku xusan una baahnaa mataqaanaa uga nugul dadka kale yacnii waxawaaye taasaa maanta u soconnaa maro inaa hadalka ku dheeraado waana maasantihiin waqtiyaana sugaayo kulley waa khudbo jimcana waaye marka inaan hooshii safiican hadda u gudagalno guddoomiyaha kaamka danwadaag xasan cadow gacal iyo guddoomiyaha ku-xigeenka naafada hirshabeelle isaaq xaydar caqiil ayaa si wada jir ah kaga mahad celiyey agabkan caafimaad hadda tiim ka socda ardayda jaamacadda jobka university oo maaragta daryeel caafimaad la soo gaaray dadka maaragta ku dhaqan ee danwadaag i d b ku dhaqan ayay la soo gaareen daawooyin daawooyinkaas maaragta ma aha waxay dad shisheeye ah ka soo qaadeen ama dad kale gacantiisa ay ka soo qaadeen ardayda jaamacadda joobkay hal hal dollar ay isku soo dareen ayay maaragta ugu talagaleen dadka danyarta halkan ku nooloo daruufaha la daalaadhacayo in ay maaragta daryeel caafimaad ugu fidiyaan runtii way mahadsan yihiin dhallinyaro badan oo mutadawiciin ah oo arday ah oo maaragtay ii sheeg maxaa la dhihi lahaa dhakhaatiir cusub oo hadda maaragta usoo baxaysa deegaankan hirshabeelle ayaa halkan timid oo curduna ilaahay subxana wa tacaala shaqadooda allaha barakeeyo waa ay ku mahadsan yihiin hawshan ay u qabteen walaalahooda waxaan dhihi lahaa dadka kale maadaama ardaydan intaan ay qabteen dad waxaa jira ka badankeed qaba karaa jiro tusaalaha idiin ahaata tan kudayda ardayda jaamacadda joobka university dadka ilaahay subxaana watacaala wax siiyey ee wax haysto oo high income ka ah waxaan leeyahay dadka walaalihiinoo low income ka ah waa inaad fiirisaan waa mahadsan tihiin idinkuna dhallinyarada maamulka iyo shaqaalaha maxaa ardayda iyo macalimiinta maaragtay jaamacadda joobka university aad iyo aad ugu mahad celinaynaa gacal na soo booqdayaa tihiin waa idin soo dhowaynaynaa qalbi furan waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ah gudoomiyaha kaamka danwadaag xasan cadow gacal ee waxaan ka mahad celiyaa ardayda jookey ee maanta waxa ay noo qabatay iyo booqashada ay noogu timida dadaalkeeda badan aad iyo aad waan ka mahad celiyaynaa dhammaan reer danwadaag waxay ka mahad celiyayaan ardayda siday xirfad dale oo maaragtay dhaqa- ee tabartoore dhaqaalo hore iyo maaragtay aqoontoore ay noogu kaalmeeyeen waan ka mahad celiyaynaa waxaa kaloo uga mahad celiyaynaa horta aqoontoore tii aqoon dhasha allah uga dhigo
gudoomiyaha ardayda jaamacadda joobki yuusuf abuubakar ibraahim ayaa sheegay in deeqdan dawo ay tahay isxilqaan ay muujiyeen ardayda ayna sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan garab istaagga dadka tabaalaysan waxa la wadana wax badan ma ahin waa wax iska yar waa dareemi kartiin qofka markuu arday yahay oo dadkiisana ay tabaalaysan yihiin xoogoo jeebkana cariiri uu yahay waa dareemi kartiin laakiin mar koobaad iyo mar labaad ma noqon doonto way idinku soo laalaaban doonaan maxaa la yidhaahdaa kisti taalo iyo kiisaska ama waxyaabaha ca- caadiga ah ee aan xallin karno karaankayna waan xallinaynaa wixii aan xalli weynana waxaan samaynaynaa inaan dib aan ula laabanno sida cisbitaaladii oo kaleento inay ku soo laalaabtaan oo waxaan nahay annaga hadda bilaaw oo keliya isxilqaankan ay sameeyeen ardayda jaamacadda joobki ayaa muhiim u ah dadka barakacyaasha waxaana habboon in lagu dhiirigeliyo si ay u sii joogteeyaan dadaalka ay wadaan biila-aan ayaa waxay soo wajahday bulshada ku nool degmada farlibaax ee gobolka hiiraan saare cabdi xuseen ayaa saakeen u haysa qodobkaasi xaalad biila-aan oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada ayaa ka jirta degmada farlibaax oo afartan iyo shan kilomitir u jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xaalada biila-aaneed ayaa timid kadib markii ay gureen ceelashii ay biyaha ka heli jireen dadka iyo duunyada ku nool degmada farlibaax ee gobolka hiiraan cabaali isaaq oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada degmada farlibaax iyo qaar ka mid ah bulshada degmada ayaa codsaday in loo fidiyo gurmad biil-aamin ah waxaan xisaabaynaa dhalinyaradii maanta noo keentay biyaha ee, oo baahida badanaa ay ka jirtay deegaanka firlibaax degmada firlibaax haddii ay tahay ee, ceeladaha haddii ay tahay caag sibiri haddii ay tahay meesha layidhaaha ee, dooyaali waxaa ka jirta arrinta biila-aan badan xilli kullo aad u adagaa lagu jiraa Ee, dhalinyarada ka keentana waa mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa dhalin- ee, dadka wax haysto maxsiniinta ilo waxsiiyey in baahi biyo hadda inooga darta xilliga maanta la joogo ay biyaha aad u daran yihiin Ee, haddii ay tahay maamulka gobolka ugu horeeya muuse salaad uheliyo iyo ku-xigeenkiisi iyo maamul goboleedka hirshabeelle intaba waxayna awoodaan ee, carrada biyo-la'aanta ka jirto yahay aadaha waxaan u dhibayna codsigaas den dadka baahida uu qabo wixii maanta meesha aan ka qabsan waa u jeedeen dadka oon ceel biyo male shaaqo biyo male wadda oon baa ka jira ummadii oona u baaba'u haysaa haddee maantana fuusto iyo hal laba baabuur iyo saddex baabuurna waxba u tari mayso wax ka weynaana deeqo wax ka weyn ma shan baabuur ama lix baabuur ka yar degmadaan ma deeqdo marka waxaan rabnaa eedaha caalamiga ama dadka um- islaamka ah in ay biyo khayr qabana siiyaan oo waxay noo awoodaan oo biyo ay nagu takulayaan ama ceelkiiga ay haday noo heli karaan ceelkiiga hadday noo heli karaan ay noo raadiyaan saasaan u baahannaha afar boydadoo la keena haddaan kor wax ku tari wayse haddaana baahida aad ay u baahan tahay meesha hadda maanta aad biyaha nooga keenaysiinna waxaa nooga fiicnaan lahayd gargaar degdega in nooga keena haddana biyaha nooga daran waxaan caalanka ka codsanaynaa in oonkaa nooga darana maanta biyo haddii ilaaha awood leh waxaad noo heli karta inaad siisiin sanad walba marka la gaaro xilliga jilaalka waxaa gura guud ahaan ceelasha biyaha ee ku yaala degmada farlibaax waxaana saameyn ku yeelataa dadka iyo duunyada ku dhaqan degmadaasi kulanka dib weegista waxqabadka mashruuca damal caafimaad ayaa waxaa lagu qabtay gobolka maroodijeex cabdifataax axmed macluul ayaa faahfaahinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan ayaa dahfuray kulan dib u eegis loogu sameynayay waxqabadka mashruuca damal caafimaad ee gobolka maroodijeex shirkan oo dib loogu eegayay waxyaabihii u qabsamay mashruucan damal caafimaad ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka hay-adda alayd maamulka gobolka maroodijeex iyo kan gobolka gibiley madaxa mashruuca damal caafimaad maxamed ow cali iyo madaxa hay-adda mashruuca fulinaysa axmed cabdiwaciis ayaa si isku mid ah kaga hadlay ahmiyadda mashruucan ee damal caafimaad uu u leeyahay dadka ku nool deegaanada maamulka somalilan
kulanku hal maalin buu inoo socon doonaa haddii la yidhaahdo ujeeddooyinkiisuna waa laba ujeeddo ujeeddada koowaad waxa weeye inaynu qiimayn iyo dib u eegis ku samayno wixii inoo qabsoomay intii mashruucu socday iyo gaar ahaan sanadkii mashruucu wuxuu bilaabmay bishii abril bishii afraad ee sanadkii iminkana bishii saddexaad baa gebagabo ku dhow ee sanadkii marka waxaynu dib u eegis ku samayn doonaa mashruuca wixii inoo qabsoomay sanadkii ahdaaf baynu lahayn targets baynu meel dhignay waxaynu eegi doonaa haddii laha yidhaahdo guud ahaan maxaa inooga qabsoomay waxyaabihii aynu qorshaynay sanadkii hore ee mas-uuliyiintii gobolladii degmooyinka inoo joogay waynu qof walba shaquu leeyahay markaa bal wada shaqaynteenii maxaynu ka baranay maxaynu sii hagaajinay u baahan in la sii qurxiyo qodobkan waynu eegi doonaa nahay alight oo ah hay-adda mashruuca caafimaysa waxaan jecelnahay inaanu mar walba u taaganahay sidii mar kastaba xidhiirka wasaaradda iyo hay-adaha maxaa la yidhahdaay xarumaha aan ka shaqayno inaanu xoojino sida fiican wasaaradda nooga shaqaysana waxaan jeclay inaan iyagana uga mahad celiyo mashruucanna siduu hadafyadiis lagu talagalay u gaari lahaana waxaanu runtii mar walba jecelnahay inaanu ka shaqayno kolley kulankeenana wuxuu noqon doonaa dhinaca kalena waa isla xisaabtan aynu wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan marwa zamzam maxamed saalax ayaa ka mahad celisay dadaalada ay bixiyeen hay-adaha fulin iyo mashruuca damal caafimaad oo ay tilmaamtay in wax badan ay ka tareen goobaha caafimaadka ee deegaanada maamulkaasi somalilan waydiin qabsoomeyn wax badanina waa qadiyo dee duulkaba qadyo ah laakiin waxaanuun annaada ugu faraxsanahay kormeeradii aanu marnay inaan wax badanoo fiican ku aragnay hay-adda alight oo leyla doctor leyla joogto na aad baan u mahadinayaa si wanaagsan bay noola shaqaysaa hadiyo gooraalana emergensiska yaga si deg degahoo waxtar labay uga jawaabaan waan ugu mahad celinayaa waxaan aada ugu mahad celinaya suduwayaasha kasoo wada qaybgala jooga wixii insha allah dee hadiyo gooraalo wax kastoo la qabanayo obstacalba hoos hor yimaada kuwaana inaad aada uga hadashaano dhibaatana aanu isku dayno inaynu wax ka qaban karno waxaynu wax ka qaban karno waxayna waxba ka qaban karin inaynu dee kuwaatanka kale u dhiganno laakiin waxaan idinku baraarujinayaa dee wasaaradda caafimaadku waxay u baahan tahay reform aada u weyn idinkuna hor dadkii reformkaa sameynaya inaad tihiin insha allah marka kolley wasaaradda wasaarad ballaadhan oo reformka degdeg deg u muuqan maayo wasaaradaada waxaa laga yaabay gebigeedaba in maalin lagu wada bedelo laakiin annaga ay muddo dheer nagu aadsootira inaan reformkaa sameeyno reformkaa waxaan doonaynaa inaad nagala qayb qaadataan mashruuca damal caafimaad ayaa si wanaagsan kaga howlgalaya deegaanada maamulka somalilan waxa uuna shaqakaab u yahay goobaha caafimaadka ee deegaanadaasi ka jira deeq raashin ayaa la gaarsiiyey dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee magaalada baydhabo gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa deeq raashin waxa uu gaarsiiyey dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool magaalada baydhabo dadka la gaarsiiyey deeqda raashinka ayaa u mahad celiyey gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo iyo qof waliba ay ka qayb qaatay gurmadka raashinka arday maanyugud kolikigili alla kuwaada neelada roogdona dadka adallo roogda idaaley waabansha nuujiisati alla kiinkuwaada idaaley waabanja nuujiisati alla kiinkuwaada manaqadaan misaalsha ilaahay kiinkuwaada ilaahay weyn oo ay nabaguna way bayray maa min yowmin ilaa malakaani maalin ma jarta ilaa malaga jira
dhinaca kale gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo ayaa ka warbixiyey gurmadka raashinka waxyaalaha uu ka kooban yahay dhalinyarada degmada baydhabo aan xildhibaan ku tirsan baarlamaanka dowladda koonfur galbeed iyaga oo taariikhda eta tumay todobada bilimaar sanama kun labaatan shanta bilo ramadaanniya marahay sida tumay todoba geeka ramadaan tumay todobanig marahay ilaahay ka mahadsan geeka walidaa qoowan wakiil ku hayno deersinaya dadtiradii konton qof deeras oo in iska jara dadkan dhoolayaasha iyo dadka naafada walaalkan oo maraykan roogo raashinka wakiilun ku haynusan indhiib in ka badan konton qoys oo qaba baahiyaha gaarka ayaa ka faa'iidaystay gargaarka raashiin ee la gaarsiiyey u diyaargarowga munaasabada ciidda ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose nuur maxamed cabdi ayaa faahfaahinaya xilli lagu jiro tobanka dhexe bisha barakaysan ee ramadaan ayaa suuqa weyn ee magaalada kismaayo laga dareemayaa u diyaargarowga ciidulfitriga mashquul badan ayaa ka jira suuqa gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka iyo kabaha waxaana bulshada ay iibsanayaan dharka ay isticmaali lahaayeen maalinta ciidda qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka wax iibsanaya ayaa ka warbixiyey sida ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda magacaygu waa maxamed caraaf nuur ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ee ku nool degmada kismaayo ciiddan maasha allah si wacan bay dadku u ciidayaan xilligii imika waxaa la gaaray diyaargarowga ciidda wanaag badan baan rujeenna insha allah suuqa sarxad badan baa laga dareemayaa ilaa xilliyaa dambe habeenkii waanu shaqaynaa nabadgelyo iyo nimco ayaan ku jirna alxamdulilah sicirka suuqa dabcan xilligan marka la gaadho wax badan iskama bedelaan waa xilligii ay dadku weynuhu adeeganayeen qof walbana wixii magaranaysaa uu ciid uga qaybgeli lahaa uu diyaarsanayey markaas waxaa keliya dheeraadka waa samxadda iyo magaranaysaa dadka oo aad usoo farabata iyo mashquulka lagu bata maasha allah horta magacey waxaa la maxamed bara xasan waxaan waxaan joogaa magaalada kismaayo maanta waxaa soo gaara carwadaan soo gaara inaan isku diyaariyo ciidda ciidulfitra inaan isku diyaariyo marka maasha allah magaaladu saa'id ay kula socotaa suuqa maasha allah dharkuna maarta waxa waa jaban yahay oo qiimihiisu aad u jaban yahay waxa maarta bulshada maartay gabdhaha iyo dhalinyarada gabdhaha yararka aad maartay dhar loogu keenay dharkan fashiyoonka loo keenay alxamdulilah marka bulshada maarta waxa si fiican maartay baycadu waa jaban tahay aad bay baycadu jaban tahay marka alxamdulilah waxa weeye waa soonkana maartay qayrkiisa buraaqaysu iska wataa marka alxamdulilah laakiin hadda waa sanadkan waa iska jaban yahay dharku waa roon yahay hadda sirwaal kuwaanoo kale waa dhar isjooga iswata weeye waxaa la gadaa maaragtay soddon shan doolar marka waa meeshadu waa iska jaban tahay maasha allah meeshadu waa iska jaban tahay sanadihii hore waxaa laga yaabaa maaragtay isjooga oo ahay lixdan doolar konton shan doolar hadda isjoogu waa shan waa soddon shan doolar anigoo ah magacayga ibraahim cabdi maxamed waxaa suuq u soo aaday inaan kaba iibsado waxaan u dabaaldegaa maalmaha ciidda soo socdo waxaa aad ugu qanacsanahay joogitaanka jubbaland inay tahay seef habeenka xilligaa doontid aad soconi kartid intaan suuq buu furan yahay waqti weliba waa ka soo qaybgali kartaa lix sac weynima suuq dhar usoo doonan kartaa kabaa soo doonan kartaa aniga maanta waxaa soo doontay kabo waxaan jeclaan lahay kabahan aniga oo meesha maanta aan joogo suuqa dhexdiisa marka aadaan u jeclahay maasha allah soo dhaweynta soo dhaweyn jubbaland t v kismaayo id laga xiriya ilaa dalsan ilaa goobooyin aan looga xirin looga adeegtaa marka kulley jubbaland t v waxa uu marag bulshada sida ugu adeegnay sida qiimaha badan marka waxaana rajaynayaa insha allah iidaha soo socda inaan wax kasii bedeli doono sanadkan waxaan soo kordhinay dhar ay dhahayaan ashwaaq steel iyo samsam steel dharkaasaan hadda soo kordhinay marka hadda alxamdulilah suuqa hadda magaaladan insha allah ciidaadka waa bilowdeen haddana waa iska subaxnimo ilaa iyo afartii wax lamida waaye marka insha allah waxaan rajaynaynaa saan isa ka fiicanba inuu noo noqdo suuqa insha allah haddii ilaahay maasha allah sanadka laba kun shan iyo labaatanka sanad fiican bay noo tahay si fiican baa u adeegananaa dhaqaale fiican baa haysanaa dadka ilaa habeenkii lix saac toddoba sac gaarna xala xataa sideed saac ilma dhar u gabaayay marka waxaan leeyahay sidaan si ka sii fiican aan sii rajaynanaa insha allah u diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga ayaa ku soo aadaysaa xilli bisha barakaysan ee ramadaan ay ka harsan tahay wax ka yar laba toddobaad
mahadsanida nuur bulshada gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lagu bogaadiyey ilaalinta dhirta iyo deegaanka adibate axmed maclo ayaa soo jeedinaya deegaanka khaamkhaam ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ayaa ah deegaan aan dhirtiisu la jarin dadka deegaankuna waxa ay caan ku yihiin ilaalinta dhirta oo ay ku wada balmeen waxaa jira xeer u yaala dadka deegaanka kaasi oo ah in qofkii geed jara laga qaado lacag u dhiganta magdhowga geedka uu jaray sidoo kale dadka deegaanka khaamkhaam ayaa dadaalo badan geliyey in ay sameeyaan dekad macmal ah taasi oo ay ku soo dejiyaan amaba ay ku kala gudbiyaan khudaarta laga tacbo deegaankaasi iyo kuwa deegaano kale ay kasoo iibkeenaan guddoomiyaha deegaanka khaamkhaam ayaa ka warbixinaya qaabka ay u shaqeyso dekada macmalka ah ee dadka deegaanka sida iskutashiga ah u sameeyeen iyo dadaallada maamul ahaan ay ku bixiyeen in la nabadgeliyo dhirta lagana ilaaliyo jarista wuxuu caan ku yahay oo kaga duwan yahay deegaamada kale waxyaabo sida dhirta oo kale dekad webigaas ku taallo oo aan deegaamada kale aan ku oolin dhirta sidaas oo kale waan ka duwannahay deegaamada kale oo maxaan ku idhaahdaa deriska ah waa ka duwannahay annagu dhirta waanu xanaanaynay waa ilaalinay waan ka diidnay in la jaro oo la gooyo waanu ka diidnay waanu diidnay waan ilaalinay waan xanaanaynay waan dhaqaalaynay waa taa aad u jeedaan waagii dowladdii dhexe ay jirtay dhirtii ku tiilay inay ka sii badatay oo sii badatay oo sii tarantay ma ahane wax dhib ihi iyo wax caqabad ihi iyo wax dil ihi iyo wax goysmo ahoo ay la kulantay ma jirto dadka nagu soo kordhay oo deegaamada ku soo kordhay markii ay yimaadaanba wacyigelin baanu u samaynaa oo aanu ka samaynay shirar baanu u qabanaa makarofoonnaanu la dhex marnaa dhaqanka iyo xeerka iyo geedka waxa xaaladiisu tahay baanu u sheegnaa oon ka dhaadhicinaa ciddii ku xadgudubta oo ku gardaroota wixii ay mudanayso oo maxaanku idhaahdaa inqaabaanu u sheegnaa dee dadku isaguba waa dad caqli lahoo inaynan dhirtaasi dee mid iska joogto oo iska taagan oo maxaanku idhaahdaa aynan ahayn way og yihiin waxa ay ku joogto ay ku xanaanaysan tahay lagu ilaaliyey bay fahmahayaan markii loo sheegay ku deked weyn oo ballaaran oo shaqaysaa yaa ku taalla deegaanka amnigeeda iyo agaasinkeeda iyo gacan kuhaynteeda iyo ilaalinteedana ay ciidamadu ay maxaanku idhaahdaa gacanta ku hayaan taa shaqayso oo qudaartii ka imanaysay jubbada dhexe iyo qaybo ka mida jubbada hooseba deegaanka khaamkhaam ayaa kaalin ballaaran kaga jira ilaalinta dhirta waxaana arrinkaasi ay garab wanaagsan ka siisay in deegaanka uu noqdo mid cagaaran shir looga hadlaya mashruuca dhiirigelinta hal abuurka ganacsiga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beedhabo saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa xarunta rugta ganacsiga koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa kulan ku qaatay madax sare oo ka socota mashruuca dhiirigelinta iyo hal abuurka ganacsiga wasiirka wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda intuu socday kulanka ayaa diiradda lagu saaray horumarinta mashruuca dhiirigelinta ganacsiga iyo qodobo kale oo muhiim ah shirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane yacquub isaaq xuseen isaga oo ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka xafiiska wasaaradda ku yeelanay shir aada muhiim u ah kaasoo looga hadlay qodobo khuseeya mashruuca iyadoo laga falanqoynayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha mashruuca hortabinta u leh qodobada ugu muhiimsan aan ka hadalnay waxaa ka mid ahaa inaan dib u eegis iyo qiimeyn ku sameyno marxaladda iyo heerka uu marayo fulinta mashruuca runtii mashruucan oo ah mashruuc horumarineed oo loogu talagalay inuu qeyb weyn ka qaato dowrka haweenka ay ku leeyihiin horumarinta ganacsiga waxaa nooga qabsoomay qodobo aada muhiim u ah oo ay ka mid ahaayeen in aan bilownay tababaradii ku saabsanaa korkobcinta xirfadaha loogu talagalay in ganacsatada haweenka ah kor loogu qaado saas si la mid ah waxyaabaha aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa xoojinta wada shaqeynta qeybaha kala gedisan ee mashruuca qeybta ka ah in la xoojiyo wada shaqeyntooda iyadoo ayuusan noogu soo dhammaatay si guul ah waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee aan ka hadalnay intii aan ku jirnay shirka waxaa ka mid ahaa markii aan tababarada iyo soo gabagabayno kadib waxyaabaha ay tahay in lagu caawiyo dadka ganacsatada ah gaar ahaan ganacsatada ay hogaamiyaan haweenka runtii shirkeena si fiican uu kusoo dhammaaday saase la mid ah waxaan ka wada hadalnay kaabayaasha muhiimka u ah ee dhiirigelinta halabuurada ganacsiga ay ka mid yihiin in la dejiyo siyaasadihii looga shaqeyn lahaa maaragtay in haweenka lagu dhiirigeliyo ganacsiyada dhexe iyo kuwa yaryarba dhammaan qodobadii aan ku heshiinay si wanaagsan ayuu noogu soo dhammaaday waxaa rajeynayaa in mashruuca ibis ay ka faa-iideysan doonaan haweenka ku dhaqan guud ahaan dowladda koonfur galbeed iyadoo la bari doono xirfadaha iyo ma aragtay waxyaabaha muhiimka u ah sidii lagu horumarin lahaa ganacsiyadooda sidoo kale waxaan booqasho iyo kormeer ku tagnay xarunta rugta ganacsiga ee dowladda koonfur galbeed iyagoo ay qeyb ka ahaayeen madaxda ka socda mashruuca ebis halkaas waxaa nagu soo dhaweeyey howlwadeyno ka tirsan xafiiska rugta ganacsiga dowladda koonfur galbeed iyagoo aan ka dhageysanay warbixino ku saabsan howlaha shaqo ee haayaan iyo sidii maaragtay mustaqbalka laysaga kaashan lahaa inuu guuleysto mashruucan aadka muhiimka u ah gabagabadii iyo gunaanadkii shirka waxaa si rasmiga usoo xiray wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdulaahi cabdi maxamed isagoo kula dardaarmay dhammaan saamiilayda mashruuca inay si dhow u wada shaqeeyaan kulankan ayaa intuu socday looga hadlay taageeradii dhiirigelinta habeenka la imaanaya hal abuurka ganacsiga markan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubnaha sarafka iyo cayaaraha markaan waxaan soo qabanayaa xubinta salabka iyo suuqyada saaka waxaa la diyaaraa waryaheena nuur maxamed cabdi markaana cayaaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay durbo go-aansatay inay si joogta ula soo saxiixato garabka manchester united ninkuu lagu magacaabo jadno sanja bales ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqday xidig reer england iyagoo kula soo wareegay amaah muddo bil ah sanja ayaa bilowgii amaahda qaabciyaareed fiican kusoo bandhigay chelsea laakiin wuxuu haatan soo bandhigay qaabciyaareeda liita kulamadii ugu dambeeyey sida laga soo xigtay fabros romana kooxda chelsea ayaa diyaar u ah inay si toosa ula wareegto xidiga sanja haddii ay ogolaato inuu kusoo biiro kooxda xubintaas cayaaraha ayaan ugu dambeysa guud ahaan warkii subaxnimo aad ka dhagaysanaysa raadiyo heesan ee magaalada jowhar nabadgelyo